bishii abril afar iyo tobankeedii sannadkii labada kun iyo saddexdii ayaa loo dareeray doorashadii u horreysay madaxtooyada somalilan waxaanay afar maalmood kadib oo sagaaliyo tobankii isla bishaasi abril ay guddida doorashada ee wakhtigaasi ku dhawaaqeen in guushii ay raacday xisbigii talada haye ee udub ee uu hogaaminayay madaxweyne daahir yaala kaahin walow muran siyaasadeed wakhtigaasi ka dhashay haddana maxkamadda sare ayaa bil kadib koob iyo tobankii bishii mey ee sanadkii labada kun iyo saddex rasmihiin ugu dhawaaqday natiijadaasi taasoo sheegaysa in codadkii la tiriyey guusha lagaga helay xisbigii wakhtigaasi mucaaridkaah ee kulmiye siddeetan cod oo keliya taas oo markii u dambeysay uu aqbalay xisbiga kulmiye walow doorashada hal cod iyo hal qof ayaa ay wakhtigaasi u horreysay somalilan intii ay sheegtay inay soomaaliya kala noqotay midowga ee la gashay haddana ereyga muddo kordhin ku salaysan xilmuddeed haayadeed oo dowladda ka tirsan waxay bulshada somalilan intooda badani markii u horreysay maqleen saddexdii bishii koowaad ee labada kun iyo labadii kaasoo ay golaha guurtoodu kalfadhigii lixi tobnaad ee wakhtigaasi ay ku sheegeen in muddo hal sanna ah ay muddo xileedkii ugu kordhiyeen madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal kaas oo xil kaga eekaa saddex iyo labaatankii bishii labaad isla sanadkaasi waxaa xigay oo mar kale ay golaha guurtooda isla bishii abril ee isla sanadkaasi ay muddo kordhin u sameeyeen golihii wakiilada ee beheluhu soo xusheen kuwaasoo muddoxiloodkooda ku ekaa bishii mey ee sanadkaasi mar kale ayaa golaha guurtooda isla golihii wakiilada haddana u kordhiyey muddo laba sanno oo kale kuwaasoo sii fadhiyey ilaa intii laga soo dooranayay kuwa haatan fadhiya oo la doortay sagaaliyo labaatankii bishii sagaalaad labada kun iyo shan bishii labayo tobnaad ee sanadkii labada kun iyo toddoba ayaa golaha guurtoodu mar kale muddo kordhin ay sameeyeen waxaanay muddadii xilka ay ahiyeen u kordhiyeen golayaasha deegaanka iyadoo ay maanka ku hayaan muddo kordhin dambe oo dhacda ayaa saddex iyo tobankii bishii afraad ee sanadkii labada kun iyo sideed ay xisbiyadii wakhtigaasi mucaaridka ahaa ee u cidiyo kulmiye waxay ka digeen in muddo kordhin dambe loo sameeyo madaxweyne riyaale iyo xukuumaddiisa waxaanay sheegin in aanay madaxweyne u aqoonsanaan doonin wixii ka dambeeya bisha may shan iyo tobankeeda isla sanadkaasi labada kun iyo sideed oo ahayd muddadii ay ku ekeed wakhtigii xilka loo dhaariyey madaxweyne riyaale hase haatee golaha guurtida ayaa muddo kordhin u sameeyey madaxweyne riyaale iyo ku-xigeenkiisa iyadoo aanay suurto gelin sida wakhtigaasi lagu cudur daarayay in doorasho dalka laga qabto waxaa magaalooyinka somalilan qaarkood wakhtigaasi gilgilay mudaharaado ay soo abaabilayeen xisbiyadii mucaaridka ah oo horka ayay xisbiga maanta talada hayee kulmiye oo wakhtigaasi mucaarid ahaa inta ugu badan sanadkii labada kun iyo sagaal waxa uu somalilan ugu suntanaa sanad qas qalalaaso siyaasadeed iyo buuq ka dhashay arrimo la xidhiidha muddo dhaaf xileed iyo muran ku qotamay diiwaangelintii codbixiyaha oo fashilantay taasoo keentay inay taariikhdii markii ugu horreysay guddi dhexdhexaadineed oo ka socota beesha caalamku ay ka ergeeyeen khilaafka siyaasadeed ee somalilan wakhtigaasi ka jiray waxaana doorasho la galay ugu dambeyn lix iyo labaatankii bishii lixaad ee labada kun iyo toban oo loogu doortay xilka madaxweyne iyo ku-xigeen madaxweyne axmed siinaayo iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici walow ay xisbiyadii mucaaridka ah ee kulmiye ka mid ahaa wakhtigaasi dhowr jeer ku celiyeen inaan muddo kordhin dambe dalka ka dhicin haddana halkaasi kuma joogsan waxaana intii xilka wahayay madaxweyne siinaayo muddo kordhin loo sameeyey wakhtiyo kala duwan waxaana muddadoo kordhiyey isla golihii kordhin jiray ee golaha goortida kow waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eeg siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo tobiyo tobanka lagu sameeyey muddo koroshiimo ka bilaabmaysa siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna eeg saddex iyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka laba golaha wakiilada oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eg yahay siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna eg siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eg siddeed iyo labaatanka bisha koobiyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad kuna eg siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo sagaaliyo tobanka doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib mudaxileedka golaha wakiilada
codka aad maqlayseen waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guurtida siciid jaamac cali oo guddoomiye uu ahaa wakhtigaasi guddi loo xil saaray kasoo tala bixinta muddo kordhin uu golahaasi sameeyo kaasoo lixdii bishii saddexaad ee sanadkan golaha hortiisa kaga dhawaaqay muddo kordhin ay u sameeyeen madaxtooyada golaha wakiilada iyo sidoo kale golahooda guurtida laftiisa xisbiyada mucaaradka ee cudiyo wadani ayaa in badan coddheer ku sheegay inaanay aqbalayn muddo kordhintan hase haatee waxaa xusid mudan in muddo kordhintan ay kaga duwanayd kuwii hore iyadoo xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada haya laftiisu ay falanqayn badan kadib isla ogolaadeen in muddo kordhin la sameeyo balse ay ka midaysnaayeen diidmada muddadii ay wadeen golaha guurtidu oo ay u arkayeen mid xaddhaaf ah isku soo wada duuba muddo haatan ku suman laba sanno ayaa xukuumadda talada haysaa muddoxileedkeedii dastuuriga ahaa dheeraad ku ah waxaana somalilan sanadkii labada kun iyo laba ilaa maanta oo la joogo labada kun iyo toddobiyo toban ragaadiyay dib u dhac doorasho haddaba iyadoo muddo bil ka yara ay ka harsan tahay ololihii doorashada madaxtooyada ee lagu dooranayay madaxweynaha iyo ku-xigeenkii saddexaad ee somalilan ee doorasho ku yimaada sidee ayay dadweynuhu arkaan waa kuwan qaar ka mida dadweynaha oo dareenkooda cabiraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad umahadsan tahay magacaygu waa cabdilaahi muuse diiriye waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada hargeysa anigu wax badan baan ka filayaa maanta inkastoo aanan odhan karin kaa iyo kaas iyo kaas ayaa dee aan wax ka filaya ama guulaysanaya haddana guud ahaanba waad aragtaa maanta waddankeeni dhibaatooyin fara badan baa ka jira abaaraa ka jira sixir barar baa ka jira waxaan rajaynayaa shaqa la-aan fara badan oo baahsan baa ka jirta waxaan ka rajaynayaa kii ilaahay uu ku guuleeyaba inuu noqdo mid kala dabaasha caqabadaha taagan waddanka bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdicasiis cismaan xuseen waxaanan deganahay caasimadda somalilan ee hargeysa gaaraan xaafadda jigjigayar waxaan ka filayaa kolley saddexda musharax ee u tartamaya in ay ummadda ay ummadda dooranaysa ama shacabweynaha dooranaya aanay in badan aanay kala xigtaysan ama aanay kala kolley qabiilaysan ee ay u sinaadaan taas oo ay soo bandhigaan uu qof walba musharaxa uu soo bandhigo kolley siyaasaddiisa iyo habka uu isleeyahay cod waad ku hanan kartaa ee waa lagugu dooran karaa magacaygu waa yuusuf aadan tarabi waxaan jooga caasimadda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa wallaahi waxaan u soo jeedinayaa doortaha iyo la doortahaba inay labaduba amniga ilaaliyaan la doortaha waxaan kula talinayaa mar walba inuu aqbalo natiijada ka soo baxda komishinka qaranka inuu aqbalo mar walba wuu ku khasban yahay sankaanuu kaga tolan yahay marnaba cidnaba looga habran maayo inay amniga iyo khalkhal geliso qof kastaaba wuu ku khasban yahay doortahana waxaanu leenahay ha ku dooran beel iyo reer hebel barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa